waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali waxaa maalmihii lasoo dhaafay deegaano ay ka mid tahay balanbale iyo deegaano kale oo ka tirsan galmudug ka socday shira dib u heshiisiina oo lagu dhammaynayay colaad u dhexaysay beelo halkaasi wadadega oo muddo dheer colaaddooda soo jiitamaysay waxaana munaasabadii gebagabaynta ah shirkaasi dib u heshiisiinta lagu qabtay degmada cabudwaaq ee ka tirsan gobolka galgaduud shirarka iyo dib heshiisiinta halkaasi laga sameeyey waxaa hormuud ka ahaa maamulka galmudug iyadoona gogoshii lagu saxiixayay uu goobjoog ka ahaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan islamarkaana hore isagu uu ahaa hogaamiyihii ururka allasunna ee fadhigeed uu ahaa magaalada dhuusamareeb waxaana shirkaasi dib heshiisiinta sidoo kale goobjoog u ahaa oo ka qaybgalay waxgaradka iyo cuqaasha deegaanadaasi kasoo jeeda xubno ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug iyadoo halkaasi lagu kala qaatay mag qodobo dhowr ahna lagu kala saxiixday xildhibaan xasan cali dhuux oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaan qadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan degmada cabudwaaq si uu faahfaahin iga siiyo kulankaasi dib heshiisiinta ee halkaasi ku soo idlaaday maxaa la hadaladii ilaahay waa lagu guuleeyey guddo ayaan wadnay hawsha shaqada oo nabadeynta deegaamada galmudug khaasatan cabudwaaq iyo balanballe marka maanta waxaan dhignay xalfadii weyneed aan ugu magac darnay xasilinta deegaanka iyo nabadeynta maantana waa ku guulaysanay si ayada ahayd waxaana kasoo qayb galay wasiirka koowaad ee xukuumadda galmudug ayaa kasoo qayb galay waxaa kasoo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaano badan iyo wasiiranta waa kasoo qayb galeen waxaa jiray guddig uu sameeyey maxamed madaxweyneha dowladda federaal madaxmed cabdullaahi farmaajo guddigaas oo ayaguna nagala qayb qaadanaya dhanka xasilinta nabadda ayadiina maanta waxay nagu soo dhamaatay guul iyo farxadday kusoo dhamaatay ayagoo odaasha dhaqanka iyo ugaasta beesha sade intaba laga saeehay qofkii qof dilo in loo toogto qofkii qeyr sharci darra ah magaalada la soo galo lagu qabto isaguna xabsi u muteysan doono haddii uu ku dagaalamana lagu toogto isagoo dagaalamayana ay tahay midaan lasu haysan waxaa magaalada ka dhaqan galay hub aana sharciyeysayn oo hubka dawladda aan ahayn inaan marnabo aan lagu dhex wadan karin magaalada la dhigo qoriga la qaato qalinka sidaas bay guushii nabadii iyo wada socodkii galmudug uu isku raacay waxa uu sheegay in magaalada markii hore ay ahayd mid markaasi kala xilan laakiin iminka gebi ahaanba shacabka deegaanadaasi yihiin kuwa ku faraxsan dib heshiisiinta halkaasi ka dhacday maasha allah ilaahay magaalada sideeda joontayda markoo dad kala xirxiran bay ahayd maanta waxaa farxad iyo guul ah in bulshadii isdhex marayso in bulshadii gacmaha isqabsatay heshiis dhammaan beelaha laga wada saxiixay uu dhacay goorjeedo aan ka wada ahayn haddaan ahay maamulka galmudug iyo guddigii uu reebay maxamed cabdullaahi farmaajo guddiga ugu magac daray guddiga xasilinta iyadoo ay guuli farxad ahayd oo nagala soo qayb galay wasiirka koowaad ee xukuumadda galmudug sheekh shaakir marka waxay nagu dhamaatay mid ilaahay loogu mahad celiyo haddii mid ka mid a dhinacyada colaadu iminka u dhexayso markaa lagu eedeeyo inay heshiiska ay jabiyeen oo ay dagaal bilaabaan maxaa go-aana xildhibaana ila dagaalabileedyada halkaasi ama deegaanadaasi ka dhaca dhowr jir ay soo lalabteen waxa weeye horta kuwa falka cidda geysato shaksiga geysto fal geysto ayaaba toobasho ah qabiil warkiisaba dhaafba dagaalamo shaksi qori inta la soo baxoo shaksi ku dhifto waxa weeye isaga ayaa tirka la geenaya lagama wada xaajoonayo qabiilaadka dhanna waan ka saxiixinay taas baa waxay tahay guusha dowla socodkeeda nabadda taasaa dhalisay mooye haddii ay jiri lahayd in qabiil ka mid a qabiilaadka uu noqon lahaa mid aana saxiixin maanta xarigkama aana jirnayn xarigii xirfadda nabadda iyo heshiisiinta marka taas ayaa keentay in lixdan iyo kow oday oo ugaasku uu ku yahay lixdan iyo laba uu ku yahay inaan ay saxiixeen kuna dhawaaqeen inay macnihii heshiiskaasi ay ansaxiyeen sidaas daraaddeed ayaan xarigga u jirnay nabadda taas baana dhaqan gashay dhowaanahanna magaalada waxaa ka socotay roondo oo ciidamada ayaa ruubeynaya shaqeynayay wixii qurbatana laga qaadayay taasi marka waxaan jeclahay haddii ilaahay idmamidan soo noqon doonin ay ku dhamaato guud ee farxad inkastoo odayaasha dhinacyadu ay heshiiska marka ay saxiixeen sidaad iminka leedahay xildhibaan haddana ciidamadii iyo maleeshiyaadkii dirartu dhex martay hubkii way sitaan weli maxaa iyaga marka laga yeelaya saw kuma wanaagsanayn in hubka dhegis lagu sameeyo hubka marka ugu horreysay waxaan sameynay waxaa weeye hal mar wax walbeeto lama dhamaystiri karo waxaan sameynay hubka dhegis baan sameynay oo ciidamadu macnaha way ka howlgaleen magaalada gudaheeda shaksi qori wato lama arki karaan aan ku maadinay waxaan sameynay xalfado kala duuna lixda xaafado magaalada oo lagu magac daray dibushiinta iyo xasilinta nabadda loogu magac daray xalfadihii lixda xaafadood waa ka dhignay isdhexgalkii bulshada ayaan sameynay bulshada ayaa waxay ka qayb qaadatay in ay qofkii ay qori ku arkaan in ciidamada ay wacaan aan booliska ay wacaan ama ay wacaan ciidamada nisa oo yidhahdaan nin qori wata halkaan marayo marka mar haddii shacabkii kalsoonidoodii ay soo noqotay iyo wada shaqayntii maamulka la helay waxaa furihii nabadda waa la helay guulgataas laga gaaray waatan xildhibaan dib ushisiin ayaa iminka markaa la saxiixay oo xafladii ayaa markaa dhacday dib ushisiinta halka lagu soo afmeelayay makti ayaa lakala qaatay dibadbaxyo arrimahaas lagu taageeraya ayaa ka dhacay deegaanada galmudug maxaa iminka idin xigo o idin qorshaysan
waxaan ku dhawaaqnay qabiil walbeeto oo odadiisu saxiixay in uu qorigii qabiilku uu lahaa uu noqdo qori maamulka usoo gacan galo maamulka la shaqeeyo dadkii aan shaqa abuur u sameyno haddii ciidan rabaan ciidan aan ka dhigno haddii ay micnihii xirfad ay leeyihin xirfadahooda aan u dirno waxaan rabnaa inaan taabagelinno horumarintii nabadda si aan ku taabagelinayn dadkiina camal u abuurno dadkii inaan micnihii qorihii ay haysteen ay soo wareejiyaan iyaduna waxay noqotay mid ayaduna guul ku dhamaato oo mid nagala wada aqbalay waxaan jecelnahay inaan sameyno dhaqan celinta maleeshiyaadka waxa la yidhahda inaan sameyno oon dib u dhaqan celinno oo aan dib aan haddana u ciidamayna hadduu ilaahay haddana waxaan usii gudbaynaa inaan hubkii aan soo xaareyno maleeshiyaadkii aan dhaqan celin u sameyno aan sameyno wadajir iyo israac si ay ummaddu u noqoto mid aayaheeda iyo nolosheeda ka tashato oo jiilka soo furahayo dambeeto uu noqo jiil mustaqbal wanaagsan leh
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali